wariye cabdicasiis cabdinuur ibraahim koronto oo dhowaan ay xidheen ciidamada dembi baadhista ee soomaaliya ayaa maanta la keenay maxkamad ku taalla magaalada muqdisho inkasta oo markii dambe dib loo dhigay dhegaysiga maxkamadda wariyaha ayaa sheegay in loo haysto warar lagu daabacay warbaahinta qaarkeed oo ku saabsan kufsi la sheegay inuu ka dhacay mid ka mida xeryaha barakacayaasha ee magaalada muqdisho haaruun macruuf ayaa khadka telefoonka ee muqdisho kula xidhiidhay maxamed ibraahim isaaq bakistan oo xogayaha guud ee ururka suxufiyiinta soomaaliya waxaana uu ugu horreyn weydiiyey waxaa ka dhacay maxkamadda maanta
maanta markii aan tagnay maxkamadda afar saacaan tagnay ilaa iyo toddoba saaci bar meeshaan joognay wariyaashii o dhan ilaa iyo gabadha ehelkeedii iyo wiilka ehelkiisa dadkii o dhan meeshaa la wada joogay maxkamadda waxaa la keenay toddoba saaci bar xeer ilaalinta loo gudbiyey xeer ilaalintu interview ay ka qaaday dhammaantood meeshaana ka goobjoog ayaan ka ahayn waxaana muuqatay in oo fayl kale dacwadeedkoodii weli uusan soo dhamaystirmin ayna noola muuqatay in maaragtay markii aan weydiinay xeer ilaaliyahana wuxuu yiri markii aan faylkooda soo dhamaystiro ayaan maxkamadda u gudbin doonaa anigaana idin soo sheegi doono oo xilli gaar ah oo maxkamadda loo gudbinaayona lama soo sheegin run ahaantiina arrinta meesha taalla ayaa waxay tahay haddii arrinta aan la adkeynaynin oo maaragtay si saacada loo maaratay baarayo in aana weriyaha waxaa lagu haystaa war ka baxay aljazeera run ahaantii weriyuuna wuxuu meesha ka caddeeyey inuusan warkaas asigu interviewga uu ka qaaday gabadhan uusan sii daynin aljazeerana uusan u gudbinin in la wareysto qof dhibana ah oo haweeney soomaaliyeed oo dhibaato sheeganaysana dembi ma ahan in marka arrinta saan ilaa heerkaana loo cakirana aada iyo aada ayay noo taabanaysaa oo maaragtay welwel loo gelinaysaa waxaana ka codsanaynaa xeer ilaalinta in sida ugu dhaqsiyaha badan ay kiiskiisa usoo dhamaystirto islamarkaana maxkamad maxkamadda awoodda uleh ay u gudbiso wariyahana waxaa loo qabtay iyo dadkii kaleba fareemo ku difaaca dhinaca sharciga maxkamadda markii la tegey wax dembiya miyaa lagu soo oogay isaga muxuu ka qabanaya maxkamadda maanta markii la yimid maxkamadda waxaa loo keenay xeer ilaalintaa la keenay maxkamadda lama keenin xeer ilaalintu marka ay soo dhamaystir booliisku marka uu soo dhamaystiro eedeymaha ay ku haystaan dadkan kadib ayaa xeer ilaalinta u gudbinaysaa maxkamadda laakiin maanta maxkamad lama geen xeer ilaalinta ayaa la keenay su-aalaha meesha lagu weydiiyey kadibna waxaa loo celiyey xabsiga c i d da xeer ilaaliyihina waxa uu sheegay in xilliga ay gal dacwadeed soo dhamaystirmo uu maaragtay uunu cilaamin doono maalinta maxkamadda la geynayo oo la degeysanayo waxau kaloo ballan qaaday xeer ilaalyaha guud in maalintaas mediaha oo dhan haddii yihiin local iyo haddii yihiin internationalba uu meesha ku casuulayo oo dacwadda qaabka loo qaadayo eebanaan ay wada joogi doonaan waa garta wariyaha kasoko waxaa jira dad kale oo xiran iyaga dadkaas iyagana ma la keenay maxkamadda maanta dadkaas iyagana maxkamadda waa la keenay su-aalaha la weydiinayey su-aalaha la weydiinayeyna kulley galdacwadeedkooda ayaga xaar ilaalinta waxaa haysa c i d da haayaan run ahaantii haddana waxba kama sii horjici karo ilaa maaragtay galdacwadeedka loo soo gudbiyo maxkamadda awoodda u leh oo markaas la ogaado hadda waxaan kasii horjici karo ma jiraan waa gartay bal dadka kalee la hayo ee la xiran weriyaha wax iga sheeg kuwaa yihiin dadka kale la hayo weriyaha la xiran waa gabadhii la sheegatay in la fursaday ninkeedii wiil isbaray maaragtay weriyaha iyo gabadha isbari doonto weriyaha iyo gabadha oo maaragtay la fursaday gabadha weriyihii iyo gabar u shaqeysa n g o maxaliya oo maaragtay oo maaragtay saaciday gabadhan markii usoo dhacay wa waa garta intaad maxkamadda joogteen wariyaha cabdicasiis ma la hadasheen maxaa ka muuqday qaabka loola macaamilay runaantii weri cabdicasiis muuqaalkiisu kulley ma taxeyn inkastoo xoogaa caakanimo uu ka muuqdo oo uu sheegay in gaasrig uu qabo oo cuntada meesha lagu kariyo oo markii hore la qabsan waayey laakiin hadda loo ogolaaday in cuntada dibadda looga keeno oo maaragtay loo ogolaaday laakiin maalmihii hore looma tegi karin oo waa la digay in loo tago in la booqdo in wax loo geeyo marka dhibaato marka asiguna wuxuu qabay gaarsi oo cuntada meesha laga cunayey ayuu markii maaragtay dhibaato ku qabay laakiin kasakow taas haddana qof xoriyadiisa laga qaaday oo maxbuuqa waa dareemi kartaa in waxyaabaha uu dareemi karo ama maaragtay maskaxiyan ahaan hataa uu u dareemi karo waa dareemi kartaa waayo marka idinka urur ahaan urur saxafi ahaan maxaad u qabanaysaan suxufigan iyo arrintan doorkiina muxuu yahay doorkeenu waxa uu yahay in aan dhinaca sharciga ku difaacno qareen oo tree tree legal aid ayaan helnay oo difaacaya ku difaacaya dhinaca sharciga waxyaabihii macluumaadka ahaa ee loo baahnaa ee lagu difaacayay weriyahana gacanta ayaa loo geliyey marka haddii ilaahay idmo markii maxkamadda la yimaado waxaan ku rajaweynahay in weriyahan waxba lagu maaragtay maxkamadda dhinaca sharciga lagu difaaci doono islamarkaana eedaha oo lagu eedeynayo oo in aljaziira uu warbixin ku qoray maaragtay inkastoo in la wareysto qof la dhibaataysan oo dhibaato sheeganaysa aan dambi ahayn haddana warka loo haysto inuusan shaqo ku lahayn waxyaabihii ka daryeelayo dhan faleelaalihiisa ayaa qareenkiisa ayaa gacanta ku haya kaasi wuxuu ahaa maxamed ibraahim isaaq bakistan oo ah xogayaha guud ee ururka suxufiyiinta soomaaliya oo haaruun macruuf uga warramayey weriye ka tirsan wariyaasha soomaaliya oo maxkamad la soo taagay